faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan oo reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran shir u dhexeeya maamulada jubbaland iyo puntland oo maanta ka furmay magaalada boosaaso ee gobolka bari banaanbax lagu taageeriyay hoggaanka cusub ee baarlamaanka galmudug oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug guddiga doorashada magaalada gaalkacyo oo maanta shaacinaya xubnaha baarlamaanka galmudug ciidamo iska soo horjeeda oo maanta isku horfadhiya xarunta degmada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo maanta saxiiday mashruuc lagu dhisayo qaar ka mida magaalooyinka waddanka dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamada ugu madnaa maanta geystay deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan oo ka soo baxaya dad siyaabo kala duwan ugu sumoobay qaybo ka mida gobolka sanaag intaasaad marseen waxay ahayn qodobada ugu doorka roon warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaargarow warkaas hoontahaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada nageysanay waa duur sabdeed taarada ku aastaysan tahay siddeed tobanka bisha koowaad ee januari sannada labaatan labaatan kusoo dhawaada warkii oo dhan shiro u dhexeeya maamulada puntland ee jubbaland ayaa maanta ka furmay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland waxaa maanta magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ka furmay shir xasaasi u dhexeeya madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland kadib kulamo maalmahan uga socday magaalada boosaaso ee gobolka bariga ee soomaaliya shirkan oo hoamid iskaashi ayaa waxaa si waajira u daafuray labada madaxweyne ee siciid cabdulaahi dini iyo madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo safar ku jooga magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland sidoo kale waxaa shirkaasi ka qaybgalaya wasiire ka tirsan labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo iyagu maalmahan ku sugnaa magaaladaasi islamarkaasna qayb ka ahaa wafuudda kala duwan ee halkaasi ku sugan shirkan maanta labada maamul ee puntland iyo jubbaland uga furmay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayaa lagu sheegay in laga hadli doono arrimaha doorashada waddanka khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka jubbaland iyo arrimaha doorashada galmudug iyo sidoo kale xaaladda cakireyn ee madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sidoo kale qodobada kale looga hadli doono shirka maanta ka furmay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa lagu sheegay sidii loo aqoonsan lahaa madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo dowladda federaalk soomaaliya ka biidiiday doorashada mar saddexaad uu kusoo baxay madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe taasoo labatanka bisha agost ee sanadka hore ka qabsoontay magaalada kismaayo caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland warar aan helina shirkaasi waxaa ay soo sheegayaan in labada madaxweyne sidoo kale ay ka hadli doonaan arrimaha doorashada waddanka iyo dastuurka iyo sidoo kale khilaafka guud ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha firarka qaybta ka ah islamarkaasna waxaa la sheegay in labadooda ay si gaara u hadal doonaan arrimahaasi xal looga gaari lahaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa waxaa la sheegay in shirkaas uu ka sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay iska dhaafto dhibaatada waddanka ku haydo iyo in xil laga gaaro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee xubnaha federaalka qaybta ka ah islamarkaasna laga wada shaqeeya sida dalka uga dhici lahaa doorasho qofka isugu qanacsan yahay oo islamarkaasna caalamku wada aqoonsan yahay madaxweyne puntland sida cabdulahadin ayaa shirka iskaashiga ee u dhexeeya maamulada puntland ee jubbaland ee ka furmay maanta magaalada boosaaso ee gobolka bariga puntland waxa uu isna ka sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya looga baahan yahay in wada shaqo dhow ay la yeelato xubnaha federaalka qaybta ka ah maamul goboleeda islamarkaasna ay la wadaagto xog kasta oo ku saabsan arrimaha doorashada khilaafka hadda u dhexeeya dowladda federaalka iyo arrimaha dastuurka oo khilaaf badan uu ka taagan yahay madaxweyne puntland sida cabdulahadin ayaa sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in dib loo celiyo sharciga batroolka ee waddanka ay aasixiyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu sheegay in sharcigaas uu yahay mid xadgudub ka ah qarannimada ummadda soomaaliyeed shirkaan maanta ka furmay magaalada boosaaso oo gobolka bariga puntland ee ku su-aadaya ayadoo weli halkiis u yahay khilaafka dowladda federaalka iyo maamulada puntland ee jubbaland oo xilligan taagan meeshii ugu dareed khilaafkan ayaa saameeyey xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka ee soomaaliya iyo labada maamul mana muuqato weli wax isku soo dhowaasho ah oo ay muujinaan dhinacyada isku haya siyaasadda waddanka banabax lagu taageeriyay hoggaanka cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay hogaanka baarlamaanka ee galmudug ee shal lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug banaanbaxyaashan oo isku soo baxay goob faqra ku taalla magaalada gaalkacyo ayaa hadalladan warbaanta la wadaagay
waxaan halkan ka salaamaynaa maayar ku-xigeenka iyo dadweynaha reer gaalkacyo oo saakay isugu soo banaanbaxay ii sheegay soo dhoweynta guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaa intaas waa ku faraxsannahay dadkuna farxad bay saakay reerayn bay uga caddahay waxay halkan degmada kalkac u yimaadeen yani faraxsanaan weeye ma ogola dowladihii dambe dadku yeeli mayaan dadku waxay rabaan dowlad bay rabaan dadkan waa dad soddon iyo soddon sano dhibaato ku dhex jiray iyo burbur maantana qofna ka yeeli mayaan inuu dowlad soomaaliyeed oo galmudug dhalanaysa in la mucaarado qof laga yeelaya male dadku waa soo kaceen dowladdana dadkaa xukuma dowladdana waxaa xukuma shacabkaa xukuma shacabkii waa u jeediin somaal ishe reer galmudugay kaalkacyo waxay waxay yani taageersan tahay dowladda soomaaliyeed oo galmudug oo noo dhalatay iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana guddoomiye soo dhowow dadkan waa dadkaagi waa deegaankii ku dhalato doorashada lagugu doorto oo isha ku dhalatay weeye haddee soo dhoweyn baa iyo hambalya kuleenahay reer kaalkacyo waa kuwaas reer kaalkacyo ilaa dad toban kun oo qof maanta bannaan kuu taagan qorraha kuu taagan soo dhoweyntaada marka guddoomiye waa mahadsan tahay soo dhowow madaxweynahana tiidhaan sidoo kale weya assalaamu calaykum raxmatullahi barakatu alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacdu waxaan halkan ka salaamayaa duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan shacabka reer galmudug saaki waa waxay noo tahay subax farxadeed waxaan ku muujinaynaa meeshaan shucuurteenna aan u qabno yegaleelka galmudug lagu yegeleylayo caasimadda dhuusamreeb waxay noo tahay annaga maalin weyn oo ah horusocod aan ummadda galmudug u soo dhashay waxaan si gaar ahaan iyo si guudba u taageeraynaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed nuur gacalan iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan najiitada ka soo baxda reer galmudug waxa ay isugu keeneen caasimadda dhuusamareeb waa waxaad u jeeddaan waa shacabkii degmada gaalkacyo waxaan leenahay dhammaanteen waaynoo anfacaysaa dowladnimadu iyo habusocodku
guddiga doorashada ee baarlamaanka galmudug ee magaalada gaalkacyo ayaa maanta waxay shaaciyeen waxay shaacinayaan liiska xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee magaalada gaalkacyo cabdiraxmed koronto ayaa warkan faahfaahinaya sida ku cad waa jadwalka doorashada siddeed iyo tobanka bisha janaayo oo maanta ku beegan guddiga farsamada uu madaxweyne axmed ducaali geele xaaf uu kaga dhawaaqay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa maanta waxay bilaabi doonaan soo xulista iyo soo gudbinta xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug garabka magaalada gaalkacyo axmed ducaali geele xaaf xubno ka mid ah guddiga oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in odayaasha ee soo xuri lahaa xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug garabka madaxweyne axmed ducaale geele xaaf ee magaalada gaalkacyo la xareeyey islamarkaana la diyaariyey howlkii lagu soo xuri lahaa xildhibaanada waxay sidoo kale ay sheegeen in isla maanta lasoo gebagabayn doono soo xulista iyo ku dhawaaqista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ee kasoo horjeeda kuwa loogu dhawaaqay ee shalay magaalada gal waa shalay magaalada dhuusamareeb ku dootay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo midka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug labaatanka bishan oo laba maalin kadib noqon doonta ayaa waxaa lagu wadaa in la dhaariyo xildhibaanada loogu dhawaaqi doono haddii suurtagal ay noqoto maanta magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxa ay sheegeen xubnaha ka tirsan guddiga farsamada ee madaxweyne axmed ducaali geele xaaf uu magaalada gaalkacyo kaga dhawaaqay in shan iyo labaatanka bishan janaayo ee gebagabadeeda ay dhici doonto doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka galmudug islamarkaana wixii xilligaas ka dambeeya loo dhaqaaqi doono sidii loo sidii loo qaban lahaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug xubnahan waxa ay sheegeen inaysan cabsi badan ka qabin in faragelin lagu sameeyo islamarkaana laga hor istaago qorshahooda ku aadan soo xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ee ka dhanka ah xildhibaanada loogu dhawaaqay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxweyne axmed ducaali geele xaaf oo wakhtigiisu uu dhammaaday ayaa haatan waxa uu wadaa dagaal ku aadan dowladda dhexe ee soomaaliya oo haatan gabagabo marsiinaysa dhismaha dowlad goboleedka galmudug maadaama lasoo xulay xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena shalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug lagu doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug iyo labadiisa ku-xigeen qorshaha haatan ee dowladda ee kaga aadan dowlad goboleedka galmudug ayaa ah doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo la aaminsan yahay in loolan badan ay kala kulmi doonto mucaaradka oo haatan dhankooda ku sugan magaalada dhuusamareeb dhanka kale madaxweyne axmed ducaali geele xaaf ayaa waxa uu shaaciyey in dowladda dhexe ee kaga baxday heshiisya ula galataana ee keentay inuu kasoo horjeesto dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ka socda waxa uuna sheegay in wilaayadiisa uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya islamarkaana wixii kasoo baxa ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee hoggaan u noqon doona dowlad goboleedka galmudug uusan aqbali doonin
ciidamada kasoo horjeeda ayaa maanta waxaa isku fadhiya xarunta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamadan ayaa sida warar kala duwan nagu soo gaareen waxaa lagu sheegay inay kala taabacsan yihiin axmed ducaale geelle xaaf iyo gudoomiye xiiq laga qaaday ee diidan xilkaqaystiisa xuse yuusuf barre waxaana lasoo warinayaa in xiisad ka dhalatay ee xilkaqaystiisii magaalada gaalkacyo ee ka taaganta islamarkaasna ciidamada ay isku horfadhiyaan xarunta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wax waraa kusoo korra waxaad ku dhegeysan doonteen wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta saxiix mashruuc lagu dhisaya qaar ka mid a magaalooyinka waddanka wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa si wada jir ah maanta u wasiixday heshiis ku kacaya boqol toban iyo laba milyan oo lagu dhisi doono qaar ka mid a magaalooyinka waddanka heshiiskan mas-uuliyiinta ay wadasaxiideen ayaa waxaa magaalooyinka lagu dhisi doonaa waxaa ka mid a magaalada caasimada ah ee muqdisho magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose magaalada baydhabo ee gobolka baay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee soomaaliya iyadoo qaybta magaalada muqdishona uga soo aaday ay tahay ku dhowaad labaatan iyo sideed milyan oo dollar wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo warbaahinta ka hadla goobta uu ka dhacay heshiiskan ayaa sharxay heshiiskan iyo qaabka dhismo ee magaalooyinka dalka lagu hirgelin doono waxa uu sheegay in muhiim ay tahay dhismaha waddooyinka burbursan ee magaalada caasimada ah ee muqdisho inaan halkan ku saxeixnay mashruuc aada iyo aada u qiimo badan oo baanka adduunka ka yimi oo ilaa boqol iyo labayo toban milyan ah oo loogu talagalay magaalooyinka waaweyn ee dalka in wax lagaga qabto waxaa lagu sii bilaabayaa magaalada tan muqdisho magaaladeenna magaala madaxdeenna magaalada kismaayo baydhaba iyo iyo iyo garowe afartaas ayaa lagu bilaabayaa kuwa kale way ku xigi dooneen marka maanta halkan waxaa farxad noo ah inaan guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho aan ku kala seexano qaybtiisii halkan muqdisho qaybaha kalena iyagana dhowaan aan seexi doono waxaa lagu talagalay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu samaynayo waddooyinka iyo meelaha biyaha siwajka waxaa la yidhaahdo iyo drainageka meelaha wasakdu marto lagu hagaajiyo iyo bridgeska lagu tallaabo waddooyinka yaryar magaalada hore loogu marinaya magaalooyinka hore loogu marinaya kuwa kalena insha allah waxaan filaynaa inay dhowaan ku xigi doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa ka hadlay ahmeda mashruur caane wuxuuna xusay in maamulka gobolka banaadir uu si wanaagsan u horgeeli doono mashruucan maanta lagu kala siixday magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa sharaf noo ah maantii inaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka howlaha guud iyo anigoo ka socda maamulka gobolka banaadirba inaan wada saxiixanno heshiis ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho magaalada kismaayo magaalada baydhabo iyo magaalada garowe waxaa xigi doonaa sida wasiirku uu sheegay horumaro kale ama mashaariic kale oo ayagana maamulada jowhar iyo dhuusamareeb laga hergelin doono waxaan rajaynaynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadaanu ay dhaqan galaan magaalooyinkeennu inay isbeddel fiican la imaan doonaan oo sida hadday u yaaleen si ka duwan ay muntaqan noqon doonaan biidn illah wasiirka howlaha gudiga gurweynta dowladda federaalk soomaaliya cabdisalaam haasow ayaa wuxuu tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay gudaha dalka ka wado mashaariic kala duwan oo lagu horumarin doono dib u dhiska waddanka mashruucan waa boqol iyo laba iyo toban milyan waa bilow fiican afar magaalo ayaa laga fulinayaa sida wasiirka iyo gudoomiyaha gobolkuba ay sheegeen markii mashruucan uu dhammaado oo lacagtaas ma aragtay la geliyo dhulka wax la taaban kara ayaa ka soo bixi doona hadduu ilaahidmo magaalooyinka kalee dhiman isteedyada kalee dhiman iyaguna maaragtay waa qaybta labaad ay noqonayaan saxiixan maanta hadda inta ka dhacay aad u jeedaan inta keliya kuma ekaan doono isteedyada kalena wasiiradooda maaragtay maaliyadda ayaa iyaguna soo saxiixaya dokumentiyadooda waa kuwana waa loo geyn doonaa mashruucan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in uu leeyahay weji dambe islamarkaasna lagu dhisi doono magaalooyin kale oo qayb ay ka tahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyo sidoo kale magaalooyin kale waddanka ku yaala dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo ugu badnaa waxay maanta geystay deegaanka xaajecale ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiqayr cabdiraxiin aadan warkaan ha faahfaahin kagadaal markii dagaalamayaal aada u hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen deegaan lagu magacaabo xaaji cali oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana fariisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga soomaaliya ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu jiro khasaare dhimashiya dhaawac oo soo kala gaaray al-shabaab iyo milatariga soomaaliya oo halkaasi muddo ku dagaalamayay al-shabaab waxay sheegeen in dagaal saacado qaatay kadib ay xerada cagta mariyeen dabadeetana ay dileen ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya islamarkaana ay la wareegeen xerada zaanad hub iyo sidoo kale qoryo dorandooriga u dhacan halkaas ay ka qaateen wararkan helena ayaa waxay tilmaamayaan in xalay saq dhexe ciidamo ka tirsan guutada toddobiyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya ay gurmad ahaan u gaareen xerada markaasi shabaabku ay weerarka ku qaadeen waxaana jirtaa in mar kale dagaal culus uu ka dhacay deegaan hoos yimaada xerada lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo xaajacal oo dagaalka culus uu ka dhacay korneyl maxamed axmed taraydisho taliyaha ciidamada dowladda ee qaybta toddobiyo labaatanaad ayaa waxa uu sheegay in hadda ay joogaan xerada islamarkaana ay maamulayaan waxa uu dhinaca kale sheegay in ay sii wadi doonaan beegsiga ay ku hayaan al-shabaab isagoo sheegay in khasaaraha dhinacooda uu yar yahay dhinaca shabaabna uu ku sheegay in lix iyo toban asgari ay ka dileen deegaankaas annaga iyo ciidamahan wadana waa tagnay laakiin kuwii xalay howlgallada ka sameeyey xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta kutay labaatanaad guutada afaraad ayaa kuwa maanta aan la tagnin kasii awood badnayd iyagaana shaqadaas qabtay nimankaan khawaarijta waxaa laga warhelay inay maxaan ku yidhahdaa shacab soomaaliyeed ay dhibaatayn rabaan kadibna ciidamada way ka hor tageen oo maxaan ku yidhahdaa meel shan kilomitir u jirta magaalada looga hortagay halkaasaana maxaan ku yidhahdaa cagta lagu mariyey iyaga iyo waxay banihii ay lahaayeenna halkaasay ku baabeen taliyow al-shabaab waxay yidhaahdeen deegaanka dee waan galnay saldhigii baa la galay cagtay mariyeen ciidamo badan bay laayeen warka shabaabka maxaad ka leedahay shan kilomitr meel u jirta ayaa laysku helay cidda cagta la mariyeyna waa ogyihiin baroorta maanta ka baxaysa oo maxaan ku yidhahdaa horjooga cabdiqani ba ay u barooranayaan waa ogyihiin iyaguba ay maxaan ku yidhahdaa meel walba isaga wacdeen iyagoo xawaadkooda u baxaayo marka waxa ay sheegayaan iyo waxaa baroorta ka baxaysaa waxaan ku yidhi xaqiiqda haddaad u baahan tahay shan kilomitr meel u jirta magaalada lagu dagaalamay oo waa laga hortegay magaalo iyo dexeere iyo midna uma soo dhowaan marka haddaad xaqiiq u baahan tahay waayo haddaad war kale u baahan tahayna iyaga iyaga ka reeb ayagu waxay ku yidhaahdeen waaba ku yidhaahdeen laakiin waxaa xaqiiqda dhagtaa taabanaya waa annaga because adiga sidaad hadda aniga hadalka igu celcelinaysa iyagu uma celcelin kartid ee soo dhawow waxa weeyaan meesha looga hortagay waa meeshaan kuu sheegay lix iyo toban maxaan ku idhahdaa qawaariijta ahaana lagu diray ee ku jira horjooga cabdiqani marka sidaas ula soco maasha allah anaga wax khasaarana ma gaarin maxaa yeelay khasaaro ma naqaano wixii na gaaro waxaan u naqaanaa faa'iido adduun iyo aakhiraba afar askariya naga shahiiday alxamdulilah way shahiideen jannada firdowsa allah geeyo markaas naga shahiiday ahaye warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dad siyaabo kala duwan ugu soomoomay qaybo ka mid gobolka sanaag cabdicasiis ciid baard warkan ha faafiye helayno degmada qardho oo ka mida gobolka bari waxay sheegayaan in ugu yaraan sideed ruux oo ka kooban laba qoys la jiifiyey isbitaalka guud ee qardho kuwaasoo la sheegay inay ku sumoobeen caano caagada ku jiray oo ay isticmaaleen islamarkaana ay cabeen dadka la jiifiyey isbitaalka ayaa ahaa qoys ka mida oo ay ku jiraan hooyo iyo laba caruura oo ay dhashay waxaana hadda maamulka isbitaalka oo warbaahinta la hadlay ay xaqiijiyeen in ilmo yar uu ku geeriyooday isbitaalka halka hooyada iyo ilmaha kale ay kooma ku jiraan oo xaaladoodu aysan wanaagsanin shanta ruux ee kale ayaa dhammaantood iyaguna waxay kasoo jeedaan hal qoys oo ku sumoobay caanaha ay isticmaaleen maamulka ku-xigeenka isbitaalka degmada qardhe degmada qardho muuse saciid ow aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay la tacaalayaan xaaladda dadkan dhibaatadu ay soo gaartay islamarkaana ku sumoobay caanaha ay isticmaaleen inta badan gobolada soomaaliya waxaa kusoo noqnoqday dhacdooyinka ceenkaani oo kale ah oo la xiriira isticmaalka caanaha qaar oo ay isticmaalaan qoysaska soomaaliyeed kuwa oo mararka qaar ay ku sumoobaan islamarkaana ay waxyeela kasoo gaarto dadka isticmaala mana ahan dhacdadii ugu horreysay oo ceenkaani oo kale ah oo ka dhacda degmada qardho ee gobolka bari
warka duurantaas ku dhan yaha door wanaagsan